barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal xilliyada ay ku foogan yihiin howlaha canaabta badan ee noloshoodu ay ku tiirsanayd heesihii reer miyiga soomaalidu ay ku luuqayn jireen waxaa ka mid ah kuwa xoolaha sida geela looda ariga maqasha iyo fardaha kuwaas oo la qaado marka la aroorinayo ama la shubaayo ama la fulinaayo ama la geedigelinaayo ama la daajinaayo ama galbihii la agaasimaayo oo la maydhacayo amaba xeryihii loo dhigay fiidadkii loo hoynayo ugaarta lafteedu sida gorayada cawsha biciidka sagaarada iyo kuwa lamidka ah waxay leedahay heese u gaara oo maanyo lagu magacaabo dabatada soomaaliduna ay qaado marka ay ugaarta dagayaan ama intay awrta u rartaan ay ku sii socdaan birimadii ay ka buuxi jirtay waxa kale oo iyaguna heesaha hawsha kuwa ugu caansan ka mid a heesaha canaluulista badartumista maqalwadista kabdasamayska cakurmaaweelinta iyo salsalka oo ah heesta awrta u gaarka ah kolka la raraayana loogu luuqeeyo kolka haddaan u fiirsaday heesahaas inta wax lagu hawshoo yahay ay soomaalidu ku luuqayn jirtay midda geela ayaa iila musti badan wax walba oo meesigaa ku saabsan ayay geeltiruhu ku sheegeen waxay ku faahfaahiyeen sida xaddhaafka ah ee ay u jeclaayeen waxay ku muujiyeen dhibta iyo hawkarka ay dhaqashadiisa ka mudan jireen marar badanna waxay ku sheegi jireen dheeftii ay ku qabeen iyo dagaalada dhiigga lagu daadiyo ee markiisa horeba ay ku soo xero gelin jireen sidaa darteed gaf weyn buu galayaa cilmi baare kasta oo raba inuu wax ka ogaado xiriirka soomaalida iyo geela u dhaxeeya islamarkaasna ismoogeysiiya duruuxda iyo murtida heesihiisa ku soo arooray masiibdaro heesahaas waa iyadan cidina macuriso maxaa yeelay geeltirihii sida dhabta ah geeltiraha u ahaa sooma u dhowaan waayo hore ayaa u dambaysay waxaa heesta geela ohan jiray raggii bilaha idil horweynka iyo haleelada dhex joogi jiray ee aan tuulooyinka u saqaafi jirin oon magaalana aan hunguri ka geli jirin waxaa kolka inala gudboon inaynu ku fara adayno heesahaas inaha aynu hadda ka hayno ee geeltirihii hore ay curiyeen kuwaasoo nasiib wanaag weli boqolaal meelis laga xusuusan yahay heesahaas oo sidaan soo sheegay ku saabsan dhib iyo dheef waxa uu geel weeyahay islamarkaasna aada loogu ammaano waxaa ka mid a marka ay caanabadnidiisa tilmaamayaan tixdii ay ku oran jireen geesii gacantiyo garbahaa weyn gaari guudkiyo gambadaa weyn goray gudihiyo gumbadaa weyn iyo anoo suub iyo soobir maalaan seexan waaye sacnin haystiyo sagaaraystiyo sabool arigu sabaankii dheer see u nooyahay iyo candhastaab weyn oon sidar ahayn soo sidaay suub marka ay sheegayaan meesha sare ee geelu uu noloshooda ka joogana waxay odhan jireen geelida haween guud la fira iyo guursi laga qaad geelidaydana guryo baayo iyo gablan laga qaad geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad marka ay tilmaamayaan dhibta dhaqashadiisa ku sugan gaar ahaan waraabintiisa iyo cirweynidiisa waxay odhan jireen saaka hiirtaa hubka loo dhigay oo haddana weli soo horay iyo hooda lahaya iyo saan u foodalay miyay fadhihiyo feerahayguba foor xumaadeen iyo jeeru sacbada sarta kala baxo amuu sararaha suuman adag iyo seeda kala jaro sidaa kuma tago acaybka xaddaafka ah ee lahaanshaha geela ay u qabaan ayay wax badan ka heeseen tusaale ahaan habeedda oo ah kaadida sibraha geela ku hadha dadka kala yeelkoode geeltiraha waa u udgoon tahay oo way ku sumbaxsadaan waxay ula mid tahay cadarada kuwa ugu carafta badan markaabay yidhaahdeen umul wiiliyo aroos maahide maxaa uunsigu kaaga soo uray mar kale waxay yidhaahdeen weynidaayo wanaagsanidaa waxse kuu dhiman adoo waaro aan wadba lahayn mar kalena waxay odhan jireen salaadiiyo suub salaadaa daran suub hadday timi salaad dhaqanle bahalka iyo colka ayay uga ducayn jireen waxay odhan jireen adoo fiid fulay fiid dambeed fulay bahal faraweyn libaax loo filay kaama daba fulo iyo haaruu shalay maray oo ku kala haray haadkii kama dhacay waxay kaloo heesta geela si faahfaahsan ugu tilmaami jireen dhibaatada lahaanshihiisa ka sokaysa mar walbana waxay isku xusuusiyaan dagaal iyo dhiig daata mooye inaan badiyo siismo iyo fuday toona xeryaha looga buuxsan karin waatay odhan jireen meel xinjiritaan oora ku xarbiyey xayaad ololaag mar kalena xarbi ninaan gelin oo xabada rigin soo xerayn waa mar kalena dab nin qaatooo duule mooye aan duceey iyo diin qur-aan iyo diiqo lagu waa mar kalena waxay odhan jireen sidii culimada looma cabanine caada dhuub iyo calaa lagu helay waxay heesta geelu ku gulaadi jirtay looguna baahan jiray subaasha ceelasha dhaadheer haddase waraha iyo barkadaha sidii loogu aroorsaday ee looga waraabsadayba heestiisii dhawaaqa dheeray ee ay doobabku isu siibin jireen sooma ay dhowaan gariirka iyo guwaxa matooradii ay waayadii hore hashu ka carari jirtay ayaa si degdega wuxuu u bedelay codadkii quruxda badnaa ee ay ku soo hiran jirtay biyahana ay ku dudubin jirtay dhinaca kale dunida oo idil markii la eego geela ugu badani dhulka soomaalida ayuu ku dhaqan yahay daryeel fiican ma helo habka loo dhaqaaleeyaana waa kii hore ee qarniyada idil aan waxba laga bedelin sidaasoo ay tahayna malaayiin ayaa tiradiisa lagu sheegaa waxaa haddaba dhowaan soo ifbaxay fafaalo cusub oo ganacsatada caanateelka ahi ay bilaabeen kaasoo ah in hababka casriga ah ee xoolaha loo dhaqdo balgeelana lagu dayo afaafka magaalooyinka waaweyn qaarkood ayay geel irmaan xeryo uga oodeen oo siduu hidduhu ahaa waa berigii intay dhacmaha ka wareejiyaan ma soofiyaane kolkay maalaan ayay halkiisa ku hayaan biyo iyo cawsna ku siiyaan caano kuwii hore ka badan ayay ka helaan hase ahaatee raggii hore geela u dhaqan jiray siday ku warrameen caanuhu ma aha kuwii ay yaqiineen dhadhankuna ka duwan kii uu carabkoodu u bartay sababta kolkii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen haddaan geelu geelihii uu daaqi jiray daaqayn haddaan lagu foofinayn hareeriga iyo meegaagii bilcilka iyo mareerkii butada iyo tuurfaaristii bisiqa iyo dharjadii xiitooraha iyo yamaadugii jimbaca iyo uneexadii iyo dhowrkii jaad ee ay darantu ahayd gelin hore iyo gelin dambaba haddii toomihii uu jeclaa intuu ku kala qarsoomo aysan hariba dhinac ugu faalalayn sidee bay caanaha laga lisaa u yeelanayaan dhadhanka kuwii hore sidee baase la isula heli karaa geela oo geelahaas daaqa isla markaasna aan daaline xeryo ooda loo dheereeyey habeen iyo dhalaalba lagu hayo waa weydiimo warcelin u baahan anse laygu dhaamo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduwa maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebayno